waxaa maalinkii toddobaad ka socda hoolka shirarka howlaha guud ee magaalada baydhabo shirkii dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana kulankii maanta su-aalo lagu weydiiyey saxiixayaashii maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo kale ah cabdifitaah maxamed ibraahim geesey oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga maamulkii lixda gobol ee koonfur galbeed iyo madaxweynihii maamulka saddexda gobol maxamed xaaji cabdinuur madeer qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay shirkii maanta waxa ay saxiixayaasha ay weydiiyeen oo su-aalo ku katamay saxiixooda iyo wixii ay ka damacsanaayeen sida ay yidhaahdeen dadkaasi hadda mina isheeg bedeli maxaa loo sheeg cabdifatax sidee ku kalsoonaan karnaa cabdifatax aan ugu kalsoonaan karaa ama malaamdeer ugu kalsoonaanaya hadda xaaladda la joogo saddexa gobol la joogo see ugu kalsoonaan karaa haddana inaan raaco ayaga wasiirkii oo amniga oo dawladda maamul goboleedka lixda gobol lix gobol aan hayni sageel iyo kabiir bilaay magal macnaha geedan carab hataa lix gobola iya iya hay mada iyo haykan bahan haddana maku filan inay sad gobol hane gaalow malagdeero hadda doosha meesha dheegay ini isr macnaha wal una la hayna marka hore weydiyaanay ama wala lama weydiyaanay mise gobol dhabna macnaha si wala faraday ama soomaalida sofurdada wala faratay su-aal su-aalihi ay weydiiyeen dadkii ka qayb galay shirkaasi waxaa ka jawaabay maxamed xaaji cabdinuur madeer iyo cabdifitaax maxamed ibraahim geesey ugu horeyn waxaa su-aalaha ka jawaabay cabdifitaax geesey wasiirkii hore arrimaha gudaha ee maamulkii lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya
isbedelo siyaasadeed iyo qorsho ama roog maap oo heer caalami ah ku ka kacay
dhanka kale waxaa maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay dibadbax looga soo horjeedo shirka ka soconaya magaalada baydhabo oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed waxaana dadka dibadbaxyaasha la hadlay cabdullaahi maxamed idris leesto oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya isagoona sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin wixii kasoo baxa shirka ka socda magaalada baydhabo aysanna aqoonsan doonin dadka ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa u muuqda inay ku kala aragti duwan yihiin sida loo wajahayo dhismaha maamul sameynta koonfur galbeed soomaaliya oo hadda ka socda magaalada baydhabo axmed cabdulqaadir yarow axmed saabaq